Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadda gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz saacadda geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee radio ergo.o r g.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado sideedda bisha koowaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada barnaamijka maanta oo qodobadaan idinkugu hayna ay ka mid yihiin nafaqadarro laga soo sheegayo degmada ceel berde ee gobolka bakool beeralayda afmadow oo dalagyo fiican goostay sanadkan oo kasoo kabanaya abaarihii kululaa ee soo maray haweenka umulaya oo ka imaanaya tuulooyinka oo la sheegayo inay kusoo badanayaan cisbitaalka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada gurceel xubinta qiimaha xoolaha oo iyaduna laga soo diyaariyey suuqyada magaalada jowhar barnaamijka gobaad balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo weris maxamed
in ka badan siddeed boqol oo qof ayaa loo xiray mudaaharaadyo ka dhan ah dowladda suudaan tan iyo bishii hore sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaas bilaal cismaan tiradaasi ayaa ah tii ugu horreysay ee dowladda ay sheegto tan iyo markii mudaharaadyada ay ku faafeen caasimadda iyo tuulooyinka axaddii waxaa la xiray dhowr macalin oo ka tirsan jaamacadda khartuum kuwaasoo lagu eedeeyey inay kusoo biireen mudaaharaadyada oo bilowday sagaal iyo tobankii bishii disembar ee lasoo dhaafay suudaan ayaa wajahaysay dhibaatooyin dhaqaale oo lasoo gudboonaaday sanadkii lasoo dhaafay waxa ayna keentay in qiimaha cuntooyinka iyo dawooyinkaba ay sare u kacaan wax ka badan labanlaab intii markii hore ay ahaayeen qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka ganacsiga dadka askaraynta caruurta iyo haweenka oo lagu adoonsado galmo sharci darro ah ay tahay khataraha ugu waaweyn ee ka jira wadamada dagaaladu ay ka jiraan warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dembiyada ayaa lagu sheegay in goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha islaamiyiinta gabdhaha loogu guuriyo nimanka si ay ugu kariyaan cuntada uguna dhaqaan dharka iyo nadaafadda kale wadamada nigeria iyo colombiya ayaa caruurta loo adeegsadaa askaraynta iyo qaraxyada goobaha ay haystaan kooxda isis ee wadamada ciraaq iyo syriya ayaa la sheegayaa in ay tacaddi u geystaan haweenka kasoo jeeda qowmiyadda yasiidiga la yidhaahdo warkii oo aad xilligan dhegaysanayseen waa naga intaas aan dib idinkugu celiyo qeybaha kale ee idaacadda iyo fawsiye cumar bare
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegaystayaal erga ayaad weli nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo sida aad qodobadaba ku maqlayseen xeryaha dadka barakacay ay ku nool yihiin ee magaalada ceel berde ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto nafaqadarro waxaa la sheegay in nafaqadarradaasi ay hayso caruurta ka yara shanta sano iyo weliba hooyooyinka warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa faahfaahinaya wariyaha reediyow ergo muxiyadiin xusni cunyaraan haysa laba boqol oo qoys oo ku nool xero lagu barakacay oo ku taala degmada ceel berde ee gobolka bokool ayaa la sheegayaa inay ka dhalatay nooca dhexe ee nafaqadarrada iyo nooca labaad ee nafaqadarrada nafaqadarrada ayaa haysa carruurta ka yar shanta sano sida uu raadiyaha ergow sheegay daweeye cabdulaahi carte oo ah madaxa urur maxalli ah oo lagu magacaabo ceel berde primary health care oo gacanta ku haya emsiyeshka magaalada qoysaska carruurtan ay ka soo jeedaan ayaa ah kuwo xoolihii ay ka dhammaadeen abaarihii labada kun iyo lix iyo tobankii ilaa labada kun iyo toddoba-iyo tobankii ku dhuftay gudaha dalka muddo siddeed bilood ana ma helin carruurtan gargaar raashiin nafaqaysan ahaa oo ay siin jireen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka daweeye cabdulaahi carte ayaa sheegay in sidoo kale dadka ugu daran ee nafaqadarrada hayso ay yihiin hooyooyinka uurka leh iyo kuwa haysta ilmaha ka yar lixda bilood siddeed iyo labaatankii bishii hore ayuu sheegay inay miisaameen in ka badan laba boqol oo carruur ah oo lixdan ka mid a ay ogaadeen inay hayso nafaqadaro daran halka inta kalena ay hayso nafaqadaro dhexdhexaad a marka nafaqadaro badan ayaa ka jirto hay-adda s f ayaa hadda waxay wadaa s s hadda sagaal qof ayaa jiirto marka waxa la yidhaahda marka haddii dadkaas la distarji garayo waxay tahay caafimaadaan o t b ay geli lahaayeen malaha haddana o t b-ga wuxuu u srifaar garayn lahaa markay caafimaadaan s s d ma jiro silsiladii isku xidneed ee xagga nutritionka ayaa go-an hadda anaga only xagga hadda waa miisaanaa waan ka wareynaa sababta caruurta hadda deegaanka hadda ladila dhoo qaxootiya bas ah markii u dambeysay ee miisaanay waxay ahayd bishan hadda dhamaatay sideed iyo labaatankeedi ciyaalka s s d b t s d ga basa ku jiro nafaqadaradooda ee dhaxdhaxaadka tahay waxay ahaayeen boqol iyo lixdan iyo toddobo xagga ay ka ahaayeen ciyaalka kaleete ee o t b ga meelaha u rabargareeno iyo sabana ayaan u waadnay ay ka ahaayeen lixdan iyo kow marka aad ay u liitaan meesha ay awal ka ahaan jireen markaan qoxootiga miisaanoo kale sideetan toddobaatan baa boqol iyo lixdan iyo sonti mareysaa marka halkaa waxaad ka arkeysaa inay boqolkiiba boqol ay korodhay
xabiibe maxamed cabdi waxay ka mid tahay qoysaska barakacay ee ceel berde ku nool muddo laba sano ah waxay sheegtay in si carruurta uga hesho hal wakhti oo raashiin ay cunaan ay soo gurato xaabo mararka qaarna ay xaafadaha dharka u soo dhaqdo taasina ay u suurtagelisay in habeenkii ay casho u kariso carruurta xabiibo iyo qoyskeeda oo laba sano ka hor abaar ugu soo barakacay deegaanka haluul oo bariga ceel berde lixdan iyo shan kilomitir u jirta waxay halka wakhti dabka ay u shiddo u karisaa kiilo bariisa ah oo iidaan fiican aan lahayn waxayna kiilada bariiska ay ka joogtaa magaalada ceel berde siddeed iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga m c h ka ku yaala magaalada oo aan waxba ka qaban karin dadkan marka laga reebo in ay ka helaan talooyin iyo miisaan oo keliya ayaa ayaa howlwadaennada ee jooga u sheegeen in laba ka tirsan carruurteeda ay hayso nafaqadaro nooca uga daran xaliimo iyo qoyskeeda ayaa ka soo barakacay deegaanka haluul ee ceel berde labada kun iyo lix iyo tobankii bishii tobanaad kadib markii ay ka dhammaadeen arri ay dhaqanaysay inkastoo qoysas kale oo la degganaa xerada ay dib ugu noqdeen noloshoodii hore iyadoona uma suuragelin waayo waxba ugama harin xoolihii nolosha qoyska ay ku tiirsanaayeen aabbaha reerkana waayeel ayuu noqday sida ay sheegayso xaliimo oo keligeeda hadda ilmaha u dhaqdhaqaaqda xaaladda annaga waan ka cibaadana laakiin aad baan u rafaadsannahay gargaar ilaa laba sano aan meesha degana gaara waxaan helayna ma jiro marka ciyaalka nafaqadaro iyo hadda naga joogaa hay adigu imisa carruura nafaqadaro ka haysa aniga laho wiil iyo gabadh bay kala yihiin waxaa keentay raashin la-aan cunto la-aan dhaqaal la-aan dawa la-aan yaa keentay ilaa toddoba toddoba sideed baan ka koobana wax fiican ma haysano xaaladaan iska guranaa cawsaan iska guranaa waxyaalahaas un baan hadda kala dawa wareegnaa mooyaan wax hadda kaleeto aan haysano iskaaqada ma jiraan meeshaan kasoo kala kasoo barakacnay duunyaan haysano marka duunyada abaar baa nagala tagta marka wax kale oo hadda shaqo oo noo furan oo aan haysanana ma jiraan wax wax nafla lagama helahayo wax nafla lagama helayo wax boqol riyaal ka hooseey yaa laga helahayaa maalin dabaama shide habeenkii cashadin baa wax u shida cabdi maxamed xasan waa guddoomiyaha xerada barakacyaasha gargaar ee ceel berde wuxuu ergo u sheegay in qoysaska xeradiisa oo lix boqol gaarayay ay magaalada uga barakaceen xaalado adag oo nololeed oo soo wajahday kuwa oo qaarkooda dhanka baay aaday halka kuwa halkan ku horeyna ay yihiin kuwii ugu darnaa ee abaarta ceertaysay
dadka in badan buu ahaa dad badan buu ahaa ilaa lix boqol oo qoyso marka hore meeshaas kuu timaaday dadkana waxaa saamaysay barakaca ku dhigtay wuxuu ahaa abaar bayni haye xoolo dhaqad buu ahaa marka xoolihii baa eber noqday saddex abaarood oo isku xigtaa san kale isku saaray waxaa laale wixii xoolaha la dhaqanayaba eber u baxay nin walba carruurtin buu gacanta soo qabsaday oo marka wuxuu yii ceel berdun baa ma garanaysaa magaalo dhawdu oo hay-aduhuna ka irmaan yihiin meeshaan baan kaasaan ku imaanay meesha laba boqol baa joogto oo dadkii wuu ka kala carcararay markay de meeshii hadda waxba laga waayay baa laska kala carcararay oo duurka laska galo cunto la-aan oo ma garanaysaay wax guri oo la haysto wax ilaahay ogyahay mooye wax guri oo la aan jirin laba soo maaha ta kale waxa weeyaan bara la-aan waxaad artay dabayl iyo roob iyo qorax way ku dhacaysaa wax bara oo la haysta ma jiraan xoob iyo kaartoomi iyo hawaanka saa madaxaas ugu gashadeen wixiina dabayshaa iskaga tegay haa nafaqadarrada de midda ugu dara soo ma aha baahida ruux baahan guddoomiye ku-xigeenka maamulka ceel berde cabdinuur xuseen mahad wuxuu sheegay in dadka barakaca ah xaaladooda ay ka sii darayso haddii gurmud deg dega loo helin ka maamul ahaan ayuu sheegay in ay wakhtiyada qaar ganacsatada lacago aan badnayn inta ay ka aruuriyaan qoysaska ugu daran ay u geeyaan agaasimaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed isxaaq maxamuud mursal ayaa raadiya hergow sheegay in nafaqadarada aysan koobnayn oo keliya dadka barakacay balse dadka kale ee deegaankana ay hayso maadaama saamaynta abaarta weli ay jirto waa nafaqadaro runtii dhanka barakacayaasha sababta waxa waaye dadka markay soo barakacaan waxay u baahan yihiin adeegyadii caafimaadka waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin shelter ama guri hooy ay ku hoydaan ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cunto ama raashin dheelitiran oo runtii waxyaabaha ugu muhiimsan oo salka ku hayso naftigeed in haddii sheeg familkii dhammaan aanan haysanin raashin ku filan amase cuntooyinkii ay ay ay cuni lahaayeen haddaanan jirin oo runtii saddexdii waqti wax loo cuni lahaay midna u goyso mase laba jeer intay u goyso hal jeer keli waxa loo cuno marka waxyaabaha ugu badan oo nafaqadaro sida gaarka ay loo loo soo xuso waxaa kamid ah in dhibaato ay ka haysato dhanka raashimada laakiin keli i d b kuma koobna nafaqadarada waxay kaloo ay saameysay dadka deegaanka oo runtii xaalada nololeed ay ku adag tahay iyo dadka oo runtii haddii beeraley ay ahaayeen oon beerihii abaarsadeen oo aanay ayaga naftigooda dhaqaale fiican oo ku filmaan maysanin iyo runtii waxyaabaha kale oo mar kastaba aan xusi karo waxaa kamid ah haddii adeeg caafimaad oo ku filan oo dadka baraarijiintii iyo iyo iyo adeegii dhimaystiran aan meesha ka jirin oo cunug markuu dareemaba in isheeg xanuun yar uu hayo aan la geen karin oo haruni caafimaad inta la geeyo aanan consultation mase aan loo samayn karin talo oo oo wixii markaas jira laga xalin lahay aan loo samayn karin waxa waaye iyadana salkay ku haysaa laakiin intaas oo minor ah iyo barakacyaashii oo runtii major ah oo oo salka ku haysa ayaa isku dirsamay marka nafaqadaradu way ka jirtaa oo degmada ceelberde oo ku taala xadka dalalka soomaaliya ethoobiya ay wadaagaan ayaa badanaa waxaa joogto u gaarin gargaarka hay-adaha iyo kan maamulka koonfur galbeed ay bixiyaan waxaana dhici karta in haddii jawaab deg deg a aan laga bixin baahida caafimaad ee bulshada magaalada ay qabaan inay kordhayso muxudiin xusni raadiyaha ergo magaalada baydhabo
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kastaa lixda ilaa toddobada fiidnimo
hagaag akhyaartana dhegaysanaysaay haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergo ama aad ka warbixiso xaaladda deegaankaada waxaad nagala soo xiriiri kartaa teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray magaalada jowhar waxaa soo jeedinaysa wariyaha rediyo ergo maryan sheekh cabdi
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka qiimaha xoolaha oo saakidii kaga imaanayo seylada xoolaha lagu iibiyo magaalada jowhar ee maamul goboleedka hirshabeelle aan ku waraystay oo aan kula kulmay ugu horreyn waxa aan waraystay axmed cismaan ibraahim oo muddo ku dhowaad laba iyo toban sano kudhex jiray ka mid ah dalaaliinta xoolaha ku iibiyo suuqyada magaalada jowhar walaal marka hore magacaha axmed cismaan ibraahim axmed bal waxaad faahfaahin naga siisaa geela suuqa magaalada jowhar maanta meequu maraya birimada walaal macaan geela birimada wuxuu maraya lix iyo labaatan birimado suguntada waa shan iyo labaatan teersadana waa macnaha ilahay kuma darhaada afar iyo labaatan waxaad nooga warantaa geela dhaqaalka suuqa magaalada jowhar horta walaal macaan waa yiryahay geela dhaqaalka suuqa oo ku yiryahay laakiinsin qurbacda waa shan jar birimbadiisa waa toban iyo shan milyan suguntadiisa waa toban iyo afar milyan teersadiisa waa saddex iyo toban milyan saasaa la kala gadaa walaal ilaa iyo sagaal milyan waxaad kaloo faahfaahin naga siisaa geelkawaanka suuqa magaalada jowhar imisaa la iibiyaa geela jowhar qawaanka birimada waxaa la iibiya labaatan iyo saddex milyan labaatan iyo laba milyan labaatan milyan ayaa la iibiyaa axmed maadaama aad tahay suuqley imisa ayaa la iibinaya lodoo kale loda irmaanka birmideeda toban milyan la gadaa suguntadeeda waxaa la gadaa sideed milyan tan teersadana waxaa la gadaa toddoba milyan lagadaa walaal waxaad noo sheegtaa ee dibida hadda ku jirto dalabka waa kuwa waaweyn miya mase yaryar kuwa afar jirkaha hadda dalabka ku jiro kuwa afar jirka ah birmida waxaa la gadaa lix milyan suguntada waxaa la gadaa shan milyan kuwa macnaha teersadana afar milyan shan boqol afar milyan la gadaa kawaanka jowhar xoolaha lagu iibiyo imisaa la gadaa birimadiisa kuwa birmada afar iyo shan la gadaa kuwa kaleenta waxaa la gadaa afar milyan saddex milyan iyo shan boqol aa ugu dambayso meeqa sana ku dhex jirto horta talaalnimadan wallaahi muddo badan aan ku dhex jiro walaal macaan adiga dhowr toban sana camal ku dhex jiraa laba iyo toban sana saddex iyo toban sana ku dhex jiraa waa tahay maxaa keenay marka hoos u dhacaan hoos u dhacaan walaali waxaa keenay hadda fasalkan waxaa jowhar marka soo cusboonaaday horta fasal waa soo go'ay maasha allah sisan eh marka fasalkaasaa soo galay marka dadkani macnaha xoolihii oy macnaha iibsanaayeen hoos u dhac waxaasaa keena ma garata waa ku xisheen xoolahooda badanaa maba la keenabo sintii ay iibsanayaanbu sidoo kale maxamed xasan isaaq oo isaguna ka mida dulaalada ariga ku iibiyey magaalada jowhar ayaan ka waraystay qiimaha saaka ay kala marayaan aricadka idaha iyo neefafka yaryarka ee wanqarka ama jaqaaqa loo yaqaan magacayga maxamed xasan isaaq anigoo ee dalaalada suuqa xoolaha ee gobolka shabeellaha degmada jowhar
saakay bal waxaad nooga warantaa neefka aricadka berimadiisa waxaa la iibinaya walaal waxaa la iibinaya laba milyan iyo laba boqol suguntadan waxaa waaye laba milyan ka tayarsan waxaa waaye milyan iyo sideed boqol sidoo kale walaal waxaa nooga barantaa idaha waaweyn oo jarka ee suuqa saakay imisaad iibinayseen waxaan iibinaya walaal suuqa neefka jarka laba milyan oo idaha ah neefka oo suguntada waxaan iibinaynay milyan iyo sideed boqol neefka teersadan waxaan iibinaynay milyan iyo todoba boqol waa tahay sidoo kale waxaad nooga warantaa ari kawaanka ariga kawaanka lagu iibiyey saakay neefka dhiigala imisaa iibinayseen waxaan iibinayna kaas ugu roon xoogo dhiigala neef kawaanka ah milyan iyo saddex boqol midka kalenta milyan iyo boqol teersad waa sagaal ilaa iyo milyan ay udhexaysaa neefafka wanqarka loo yaqaan ee yaryarka imisaad iibinayseen walaal waxaan iibinaa kaas say u kala fiican yihiin mid waxaan iibinaa todoba boqol midka ku xigana waa lix iyo konton ilaa lix waad mahadsan tahay dhegaystayaal saaxiibayaal intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii qiimaha xoolaha oo saakaydii kaga imaanayay magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaadhay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa hagaaga khiyaar ee weli qaybaha dhexe ee barnaamijka maanta ayaynu ku guda jiraa iminkana haweenka umulaya ee ka imaanaya tuulooyinka ayaa kusoo badanaya cisbitaalka degmada marka haweenkan ayaa la sheegay in qaarkood xilli dambe ay yimaadaan cisbitaalka oo xaaladoodu ay aad u adag tahay haddaba si xog dheeraada aynu uga helno ayaa wariyaha reediyow ergo maxamed deeq afgooye waxa uu la xiriiray sheekh cabdulaahi macalin oo ah agaasimaha cisbitaalkaasi ugu horeyna wuxuu weydiiyey bal in arrintani uu faahfaahin ka bixiyo wuxuuna yidhi
horta bisha socota waa un weli weeyaan mawta laakiin bishii hore haweenka oo maaragtay soo gaadhay oo maaragtay haddii la idhaahdo ka yimid meelaha kale laga soo ritaargareeyey haweenka ama la qalay ama maxaa yidhi caadi u dhalay afartan iyo lix waayeen soddon iyo toddoba caadi bay u dhashay toddobana waa la qalay afartan iyo lixdaas haweenka ahayd ama la qalay ama caadi u dhalay shan ilmood baa ka dhimatay inta kalena ilmahoodu waa maaragtay way u noolaayeen haweenka marka dhibaatooyinka isbitaalka loo keenay maxay ahaayeen haween waxay ahaayeen maaragtay foosha ku dheeraatoo dheli waaye haye marka ma foosha gurigooda un bay la joogeen marka ay qabanaysay mase mulusdaqamada yaadeen fool caadiya loo keenay oo ku dhalay labadaasay uqaybsamanaayeen haye ma ku jiraan haween in loo geeyo umuliso dhaqameed oo waktigii uu kusoo dheeraaday oo ay soo dhali weysay isbitaal isbitaalkan la keenay ha toddobadanna hadda kuu sheegayba oo la qalayba saasay u badan yihiin deegaanada laga keenay waa deegaanadee adeero waxaa laga keenay janaale waxaa laga keenay qoryooley waxaa laga keenay maxaa yeelay janaale tuuladii ka shekeyse ka shekeyse loohan jiray debmeriiri waxaa laga keenay maxaan ku dhaha ceel jaalle waxaa laga keenay tuulo yaroo ceel jaalle ka shishaysa waxaa laga keenay markadan gudaheeda intaba waa laga keenay haweenkaas marka dhowr iyo afartanka ah ee aada qaabisheen qaarna qalinada loo sameeyey qaarna sida caadigaa u dhalay kuwa isku go-ay oo isku furmay ma jiraa muddadii ee waktiga dheer ay foolanayeen
ha hal gabadh baa jirtay ilaahay amarkiia gabadhii marka kate kateter baanu gelinay kateterkii baa maaragtay muddo ku jiray waa laga bedelay oo haddana maaragtay mid kalea la geliyey xilligii maaragtay loogu talagalay markii la gaadhay waxaanu samaynay si loo ogaado in maaragtay si tolihii uu sii socdo uu jiro iyo inay maaragtay fiicnaatay kateterkii baa laga bixiyey waa la koontaroolay cabitaano badan ayaa la siiyey kabacdi ilaahay amarkii way fiicnaatay oo fiiskoli wuu u xirmay
haweenkan aadka u tirada badan ee dhowr iyo afartanka gaaraya ee isbitaalka uu qaabilay marka bilihii hore loo eego bal ka waran tiro ahaan
way soo kordheen aad bay usoo kordheen oo maaragtay haddii la yidhaahdo maalinba maalin bilba bil ka dambaysa way soo badanayaan dadka
marka haddii haweenka laftirkooda deegaanada ay ku nool yihiin dictore aysan ku oolin xarumo caafimaad oo ay ku dhalaan ma ku wacyigeliseen ama ma u sheegteen in xiliyada dhalmada ay soo dhowdaha ka hor isbitaalada aadaan aad baanu maaragtay ugu wacyigelinaa oo dadka ehelka ayaanu u sheegnaa oo dadkan keenay si maragta ay u gaadhsiiyaan dadkii ay ka yimaadeen dad badan baa hadda ku baraarugay oo ogaaday isbitaalku inuu si fiican u shaqaynayo si fiicanna maaragtay loogu qaabilayo marka maaragtay haddii la yidhahdo wax badan oo isbedelaa jira fahmi badan baa jira marka waxay ogaadeen dadka dhibaatooyinkan oo faraha badane gaadhaya maaragtay haddii ilaaha yidhaahdo inay jiri karaan inay jirto meelo looga badbaadi karo oo isbitaalka uu wax u qabanayo ayay ogaadeen marka sidaa darteed ba maaragtay mar kasta oo dad la keeno anu ehelka maaragtay ugu wacyigelinaa wax ku dhintay ilaa iyo hadda hal haweena hal naag baa ku dhimatay goormay dhimata marka
adigu waxaan u malayn lix bilo lix beri iyo toddoba beri ka hor baan u malaynayaa inay dhimatay ha waa bilowgii bishan janaayo saas haweenkaas hadda xaaladooda ka waran imisaana isbitaalka jirta xilligan hadda shan baa jirta laakiin aad bay u wada fiican yihin hadda alxamdulilah ilaah baa mahad leh gabadhaa dhimatay mooyaane inta kale ilaahay baa wax badbaadiyay waa loo gurmaday wayna badbaadeen kuwan hadda jiifa marka ma kuwa qaliinka loo sameeyaa mase waa kuwa sida caadiga u dhale may may kuwa qaliinka weeyaan kuwa caadi markay u dhalaan dee qofkiiba caafimaad qabtaa markay dhashadu maxay ahayd haddii leedahay hal beri hadday jirto markiiba hore laga bixiya awoodda marka isbitaalku uu leeyahay in tire intaas la eg uu qaabilo oo dhibaatooyinka qabaan isla markaana badbaadsaan ka waran adeerow aad baan horta isbitaalku awood buu u leeyahay keliya waxaa anaga na naga maqan oo keliya daawo daawanaan haynin kolka laga reebo maaragtay kalabooyinka
dadkan inta badan deegaanadaas ka imaanaya ma iyaga unbaa daawooyinkoodii waxyaabaha sida gaarka looga reebo u iibsanaya
ha ayagaa gata dhakhtarku kolku u qoro ayagaa soo gata banaanka ka raadsadaan farmashiyaasha banaanka oo ganacsiga kasoo gataan maxaan ku yidhahdaa laakiin anagu farsamadii baanu haynaa shaqaaluhu markaasay maaragtay daawooyinka siiyaan taymka loogu talagalay ayay siiyaan habeen iyo maalinba idinku marka haweenkan tirada badan ee aada qaabisheen bishii december kuwa aada wax ka qaban weyseen oo magaalada muqdisho o kale aada u dirteen ma jiraa mise dhammaan haweenkii aada qaabisheen waad ku guuleysateen maya dhammaan waa lagu guuleystay wax xamar loo diray ma jiro haba yaraada waa gartay marka dhakhaatiirta hawshaan fulinaysay tirada haweenka intaan la eg meeqay gaarayeen
anaga hadda waxaa nooy hal dhakhtar baa noo jooga oo dhakhtarkaasoo qaliinka iyo maaragtay maaragtay iyo cudurada kale oo weliba daawooyinka sameeya laakiin waxaa jooga oo kale dhashaqaale aada u tababaran oo maaragtay wada maaragtay qualified ah oo kulli jaamacad kasoo wada baxay marka runtii dhakhtarka dadkaasa aada u caawiya marka wax badan baa la qabtaa
haweenka xilliga dhalmada inay isku furmaan waxaa keena sidaan la soconno iyadoo qofka uu ku daaho in wakti badan fuulanayo ama uusan dhalin ama dhaktar aan aqoon ulahayn oo muluse dhaqameed ay dhaliso marka ma jira kuwo idinku aan la idin keenin oo haween ah oo deegaanadoodii dhibaatooyin noocaasa kala kulmay ama dhimasho ama waxyaaba lamid a
dabcan way jiraan moogtahay waxa weeyaan sida badan moogtay wararka noocaasu meelaha fogfog kama heli kartid oo lagu sheegi maayo moogtahay laakiin kolkaan uga qiyaas qaadano kuwa na soo gaadhaya way jiraan aad maaragtay inay way dhici kartaa inay jiraan haweenka marka ma weydiiseen sababaha iyagoo dhibaatooyinkaas la kulmaya aanay isbitaal u imaan ha waa aqoon la-aan aqoon la-aan iyo bal way hagaagi doontaa way fiicnaan doonaan bal aan u yeedsugno warar noocaasoo kala unbaa arrimaha unbaa un daahiya bishan janaayo haddeer dhowrka marayso shan ka badan marayso maxaad qaabisheen ilaa iyo hadda
bishan hadda ilaa niyo lixdaa beri hadda waa soo nahay haween un caadi intay yimaadeen caadi ugu dhalay mooyaane wax hadda waa qaliina mayna ma jirin waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa agaasimaha cisbitaalka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo u waramayay wariyaha redio ergo maxamed cabdi afgooye
bsulainta soomaaliyey bedela hablaha beewaaya soomaaliyey bedela oo saacidu ku dhacday soomaaliyey bedela hablaha beewaaya soomaaliyey bedela bukaantaaya soomaaliyey bedela dugtaarkaan booqan soomaaliyey bedela banaanka uyaa soomaaliyey bedela waa tahay saaxiibadana dhegaysanayo weli erga ayaad nagala socotaan iminkana afmadow beeralayda degmada afmadow ayaa kasoo kabanaya abaaro kulul oo soo maray saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxayna markii ugu horreysay saddex sano kadib goosanayaan dalag aada u fara badan taasi waxay keentay inuu aada u raqiiso dalagga beeraha kasoo go-ah ee inta badan dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay oo ay ka mid tahay galleyda warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo soo diray wariyaha redio ergo axmed cabdi toronto beeralayda degmada afmadow ayaa waxaa sanadkan usoo go-ay dalagyadii ugu badnaa ee ay beertaan in muddo ah dadka beeralayda ayaa ka faa'iidaystay biyaha roobka dayrta oo si wanaagsan uga daaya afmadow iyadoo lagta lagu magacaabo lagdheera ay beeralayda aada uga faa'iidaysteen biyaha lagtu keentay ilaa shan boqol oo beerood ayaa xilli beereedkii ugu dambeeyey laga beeray afmadow waxaana hadda ka soo go-ay dalagyo kala duwan oo ay ugu badan yihiin galey digir sinsin iyo qudaar kala duwan oo ay ka mid tahay yaanyo qara iyo bocor dalagyada hadda soo go-ay ayaa sababay in hoos uu dhaco qiimaha la kala siisan jiray raashinka ka soo go-a beeraha sida digirta iyo galeyda cadar xuseen waxa ay ka mid tahay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada afmadow waxa ay ka shaqaysaa xaafadaha magaalada sida guridhoobidda iyo dhardhaqaalka oo aan ahayn shaqo joogto ah ay markasta hesho waxa ay redio ergo u sheegtay in maalintii laba dollar ilaa saddex dollar ay ka hesho shaqooyinka ay qabato taasoo u dhiganta ilaa afartan iyo shan kun oo shilin soomaaliya ilaa lixdan iyo shan kun oo shilin soomaaliya waxaayna ku biishaa carruurteeda oo agoon ah oo ay ku koriso iyada oo keliya kiilaha galleyda ah waxa ay bil ka hor siisan jirtay lix iyo toban kun oo shilin soomaaliya oo u dhiganta zero point six dollar waxa ayna sidaasi ku soo gadanaysay ilaa sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii waxaana xilligaasi ay u goyn jirtay lacagtaasi hal kiilo iyo bar oo galley ah ilaa laba kiilo oo galley ah cadar ayaa intaas raacisay in markii galleydu ay qaaliga ahayd ay carruurta u imin jirtay hal kiilo iyo bar galley ah oo laga siin jiray afar iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya halka lix kun oo shilin soomaaliyana ay ugu shiidi jirtay carruurta maadaama aysan ku cuni karin sideeda halka lacagta soo hadhana ay carruurta ugu iibin jirtay waxyaabo ay ku darsadaan soorta la shiiday qoyskan ayaa hadda lacagta ay ku gadan jireen hal kiilo iyo barka galleyda ah waxa ay u goysaa saddex kiilo oo galley ah taas oo ka badan raashinkii markii hore ay heli jireen markaas maxay ahayday aad iyo aad baan ugu raysanay dalaga macnaha asbadow gudaheeda ka soo go-ay iyo tuweeyaga kuwa wareegsan ka soo go-ay aad baan ugu raysanay sidaayo markaad digirtii guriga keensato galaydii keensato soo shiidato saamayn weyn badan bay kugu yeelanaysaa noloshaada ma garat marka walaal aad baan iyo aad baan macnaha saamayn fiican ay noogu yeelatay oo dalaga macnaha asbadow ka soo baxay uu noogu yeeshay samow bashiir waxa uu ka mid yahay dadka beeralayda ah ee ku nool afmadow beertiisa waxa ay dhan tahay ilaa siddeed hegtar waxaa horey u saameeyey abaarihii sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa la waayey roobkii xillibeereed waxa uu waayey wax uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa dantuna waxa ay ku kalliftay in uu maareeyo nolosha qoyskiisa waxa uuna bilaabay bishii juun laba kun iyo lix iyo toban inuu raaco xoolaha ganacsatada degmada afmadow ay ka iibsadaan suuqa degmada afmadow si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa raacidda xoolaha waxa uu ka heli jiray lacag dhan milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin soomaaliya bishii taas oo uu ku biili jiray qoyskiisa oo ka kooban siddeed qof samow bashiir ayaa raacayay muddo dhan xoolaha ilaa hal sano iyo bar xoolo isugu jiray lo iyo adhi isagoo u raacayay ganacsatada ka ganacsada xoolaha inta ay ka dhammaystiranayaan xoolaha ay u baahan yihiin suuqa degmada afmadow waxaana xoolaha uu ku raacayay baadiyaha u dhow magaalada saaka adeeg xalay ahaa digirtiiiyo beertiigii baxday oo isku darsaday amaaniya reerkayga o dhan baa aan ku cashaynay markaas hadde nimcadaas ilahay nasiya waan haysanaa a waa isbedeshaa de dad oo dhulkiisa u dhole noqona oo dadhee dhole oo ilahay moyntiisa tahay aan jeerkan ka soo goosanaynaa abadda bocor dhuldhulkan iska bocorkan soo guranaynaa hadda saakay beerta markii aan tagay bocor oo ilahay maanta dhowr iyo toban xaba oo bocorka dhuldhuubnaa bocorrintii ay dhihi jirin ma garanaysaa kaasaan iska soo qaatay ilahay made dadka deriskaan ka iibsaday alaxaba shan kun aan iska gatay ilahay made lacaga lixdan laba kun aban iska helab oo cidda shaagadkeeda yaaman ka helay bocorka saasay xaaladda ay tahay samow bashiir waxa uu ka mid ahaa saddex boqol oo qoys oo hay-adda fow ay ka caawisay dhinaca abuurka dalagyada beeraha waxa uu beeray dalagyadii ugu horreeyey bishii sebteembar ee sanadkan aan soo dhaafnay waxa uuna beertiisa ka beeray dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin galey digir sinsin iyo qudaar waxa uuna hadda ka soo goostay beertiisa ilaa soddon iyo shan kiish oo galey ah afartan iyo shan kiish oo digir ah iyo labaatan kiish oo sinsin ah qoyskiisa waxa uu reebay soddon kiish oo isugu jira galey iyo digir waxa uuna suuqa degmada afmada uu ka iibsaday konton kiish oo galey iyo digir isugu jira galeyda ayaa waxaa laga siistay saddex boqol iyo konton kun oo shilin soomaaliya halkii kiish halka digirtana laga siistay toddoba boqol oo kun oo shilin soomaaliya guddoomiyaha beeraha degmada afmadow raage xasan oo la hadlay rediyo ergo kana mid a dadka beeralayda ah ayaa sheegay inay tahay markii ugu horraysay oo dalag noocaana beeraha afmadow laga soo gooyo waxa uuna ugu dambeeyey in dadka beeralayda ay tabcaan dalag noocaana sanadkii laba kun iyo lixdii wixii xilligaasi ka dambeeyey dadka beeralayda ah ayaa waxaa soo wajahay caqabado dhowr oo ay ka mid yihiin nabadgelyo xumo ka jirtay afmadow ilaa labadii kun iyo toddobadii ilaa laba kun iyo saddex iyo tobankii wixii ka dambeeyeyna waxa ay isugu jireen xilliyo abaar ah iyo xilliyo aysan beeraha afmadow aysan helin roob wanaagsan oo ay ku beeraan dalagyada beeraha guddoomiyaha ayaa rediyo ergo u sheegay in beeralayda inta badan dalagyada galeyda digirta iyo qudaarta ay ka iibsadaan suuqa degmada afmadow balse dalagyada sinsinta ay u iibgeeyaan suuqa magaalada kismaayo u jirta afmadow ilaa boqol iyo labaatan kilomitir maadaama afmadow aysan lahayn wax mashiina ah oo lagu shiido sinsinta waxaana intaasi uu ku daray in beeralayda ay sanadkan wada beereen dalagyada galeyda iyo digirta oo ka mid ah abuurka la siiyey ilaa saddex boqol oo qoys oo beeralay ah taasina ay keentay in dalagyada digirta iyo galeyda ay hal mar soo wada galaan suuqa degmada afmadow sidaasna ay hoos ugu dhacaan aan suuqa geysanaa kow horta geley baa noo baxday geleyda kamida waxyaaba hadda aan suuqa geyno oo ku xisaabtaba inaan gadanayno waxaa kamid ah digirta oo iyadana iska fiican oo aada u fiican waxaa kamid ah sisinta inta badan dadka waxaaba laga inayna gadanin oo soo shiitaan oo ismaail la geenaya waa lasoo marinaya macsan ahaan baa loo isticmaalaya dadka ku tiirsan beeraha ayaa lagu qiyaasaa sagaal boqol iyo toddobaatan qoys sida uu sheegay guddoomiyaha beeraha afmadow waxa uuna sheegay in dad badan ay ka shaqeeyaan beeraha balse uusan hadda sheegi karin tirada rasmiga ah ee dadka ka shaqeeya beeraha axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo magaalada kismaayo
waxaad ka dhagaysan kartaa rediyow ergo magaalada baydhabo rediyo warsan iyo rediyo baydhabo
waa hagaag akhyaartana dhegaysanaysa ay erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan redio ergo dt o r g
qurux badan iyo kharhataad maraysaa unyar dhigarka laabaataa Ee, qurux badan iyo kharhataad maraysaan unyar dhigarka laabaataan qodaxdan god walaalaha qodinna qabriyuu idin noqon qalqalooca ka ogo ruuxaanu kaa qaban god walaalaha qodinna qabriyuu idin noqon qalqalooca ka ogo ruuxaanu kaa qaban
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag akhyaartana dhegaysanaysa ay erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodet o r g iminkana kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada gurceel waxaa soo jeedinaya cabdirasaaq haajirow
kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha idaacadda ergo oo maanta idin kaga imaanaya magaalada gurceela gobolka galgaduud barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq xarse ajirow waxaa igala qeybgalaya doctor maxamed cismaan cabdi oo ah dhakhtar cudurada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee gurmed doctor maxamed kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha idaacadda ergo waa dhowaa ergo raadiyo waa mahadsantiin
markan waxaan u gudagelaynaa su-aalaha ay dhegeystayaashaynu soo weydiiyeen doctor maxamed dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga halka aad joogto iyo su-aasha aad weydiin lahayd dhakhtarka asalaamu calaykum walaal waa bidri axmed oo joogta muqdisho walaal waxaan ku weydiin lahaa daktarka waxaan weydiin lahaa daawada malaariyeeda adigoo dhiig laysa qaadana ma la isticmaali karaa asalaamu calaykum
dhakhtarka ayaan u bandhigayaa gabadhaas su-aasheeda hay doctor bismillah awalan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu walaashay horta waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah waa su-aal is weydiin mudan daawada malaariyada ma isticmaali karaa dhakhtarlaan ma isticmaali karaa jawaabta aan bixinayno haddaba waxay tahay maya lama isticmaali karo daawo markii la yidhahdo run ahaantii waa wax kiimika ka samaysan ama sun ah waaye waxaana lagu lagu talagalay in loo isticmaalo sida saxda ah waxaa la rabaa qofka isticmaalaya daawadan muxuu u isticmaalaya kow horta waa in la garanayo daawada marka waxaa ugu fiican in macnaha uu qoran dhakhtar reasonka ama sababta uu qoran dhakhtarka ayaa macnaha garanaya isagaana waxaa looga rabaa jawaab looga rabaa taas marka aniga tal ahaan waxaan soo jeedi lahay ama sida saxdaa waxay tahay qofkaas inuusan daawada uusan isticmaalin dhakhtar la-aan la-anna maxaa yeele wadankeena markaad fiiriso wuxuu ka mid yahay wadamada farakutiriska ah ee maarata daawada aadka looga isticmaalo ayuu ka mid yahay oo dhakhtar asagoo soo qorin ay badantahay la isticmaalo taas marka waxay keeni kartaa inay daawadii ku keento waxa la yidhaha resistance ama iska caabin taasoo noqon karta inaan qofka mardamadan cudurkii daawadaas ay ka daawey weyso marka daawada waxaa loogu talagalay qofka in lagu siiyo miisaankiisa waxaa dhici karta qofku inuu miisaankiisa wax ka badan oo daawada ku qaato waxaa dhici karta inay dhibaato ku keento oo sun ay ku keentay jirkiisa ima waxaa dhici karta qofkii inuu miisaankiisa wax ka yar oo ku qaato oo miisaankiisii markii la isbarbardhigo macnaha daawadii oo macnaha daawadii ay yaraato taasna waxay keeni kartaa qofkii inay ku caawido wax leeyahay resistance isla markaasna qofkii dibba dambe uu isticmaali waayo daawasama wax ku tari weyd waa masantahay dhegeystaha labaad ayaan markan gudagelaynaa su-aashiisa iyo waxa uu dhakhtarka weydiin lahaay asalaamu calaykum magacaygu waa xuseen xasan jooga gobolka baay gaar ahaan degmada laba qasaalay waxaan rabay inaan su-aalo weydiiyo barnaamijka weydii dhakhtarka kaasoo ah kelmada intee cudurada lagu kala qaado intee shay bay u kala baxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu midda si koowaad tan labaad aad markii wahaystaan ayaan soo celin doonaa insha allah karim haye doctor dhegeystahaas eh, su-aashiisa Eh, waa mahadsan yahan walaalkay xuseen Eh, rumaantii waa su-aal isweydiiyo mudan aada iyo aadna rumaantii u mudan in la isweydiiyo waaye Eh, wuxuu weydiiyey cudurada lagu kala qaada galmada macnaha meeqaa loo kala qaybiyaa horta cudurada lagu kala qaada galmada waa cuduro aada u badan waaye qaasanta waxaa la dhihi karaa caalamka marka la fiirsho waxay kamid yihiin cudurada ugu badan oo la daaweeya ayay kamid yihiin tusaale ahaan soomaaliya ama africa oo kale markaa joogto cudurada faafa cudurada horta galma lagu kala qaado waxay kamid yihiin cudurada faafa ayay kamid yihiin oo makule galma lagu kala qaadaa minis waxa waaye in qofka cudurkii qaba uu u gudbiyo qof kale haddii uu u galmoodo waayo sidaasna waxaa la yidhahda waa cudurada faafa ay kamid yihiin cudurada faafa waad ogsoontihi wadankeena aada ayay ugu badan yihiin cuduradaas marka waxa waaye horta kala qaybin markii la yidhaahdo haddii laga fiiriyo waxyaabaha kala keena markii la yidhahdo ama haddii waxa waaye ama infec- wuxuu noqo infectionka keena wuxuu noqon karaa virus ama bacteria uu noqon karaa khaasatan dhan kale haddii laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa kuwana waa kuwa la daaweyn karo kuwana waa kuwa aan la daaweyn karin waayo tusaale ahaan kuwa aan la daaweyn karin ayaa ka mid a waxaa ka mid oo kale cudurka loo yaqaan h i v ga ayaa ka mid a waxaa ka mid a kuwa la daaweyn karin hepatitis b ga ayaa ka mid a ama hepatitis-ka ayaa ka mid a waxyaabahaas marka waxaa waaye galmada lagu kala qado kuwaas lama daaweyn karo kuwo kale oo badan oo la daaweyn kara ayaa jira sida go- hadday tahay jabtadoo kale hadday tahay cudurka loo yaqaano sfilita dadka u yaqaanin ama waraabowga dadka u yaqaanin iyo cuduro badan kale oo lamid a een marka tal ahaan waxaan soo jeedinayaa ama inta badan dadku waxaad arkaysa da- qof ka cabanaya een cudurada galmada lagu kala qaado qofkaas marka ga- cuduradaas macnaha een galmada lagu kala qaado ka cabanaya waxaa dhici karta in qofkaas la daaweeyo qofkii kale oo bartinarkiisa ahay oo macnaha xiriirka lalahayna aan la daaweyn macnaha waxa waaye cudurkaas wax daawa rasmi oo laga gaara ma jiro laanna maxaa yeele qofkan haddaa daaweydo qofkii kale ayaa cudurka wuxuu u yahay macnaha xitaa hadduusan dareemeynin wuxuu u yahay macnaha waa karier ama sido ayuu u yahay kaas waxay keenaysaa marka qofka hadduu qofkii mar dambe u tago inuu cudurkii macnaha sida uu ku qaado isla markaasna qoyskaas ama reerkaas uu cudurkiisaas ugu dhex wareegsado uusa ka bixin ayay keenaysaa marka cudurka waxyaabaha ugu badan oo keena waxaa ka mid a qofku macnaha inuu leeyahay wax la yidhaha multisexual oo minus waxa waaye macnaheedu inuu qofku uu macnaha qof galmooyin badan sameeyo u yahay ama dad kala duwan galmooyin la sameeyo een wadamada kale waad aragteen oo waxyaabaha een waxaa ka mid oo kale waxaa arkaysa wadamooyinka qaar oo kale waxaa la yidhahdaa dastuurkooda ama waxaa ka mid a in laysa homosexual ama dadka isku jinsiga oo kale inay soo galmoodaan waxyaabaha faafiya oo kala dib oo ka mid yahay een anagoo dad muslima ayaan nahay een waxyaabahaas oo kale waddankeenana ka meena jiraan wax maaragtay sharciga islaamka u geliyana ma ahan laakiinse marka dadka kala jinsiga oo isu galmoonaya cudurkan aada ayuu ugu badan yahay waxaan kula talinayaa marka anay guud ahaan in cudurkaas dhammaan dadka laga wada daaweeyo oo markay ku yimaadeen hooyo ama aabe cudurkii ka cabanaya waa qofka kale oo u galmoonayo ama jinsigiisa macnaha in laga daaweeyo waay cudurka markan waxaan gudagelaynaa doctore eh, qofka saddexaad ee su-aasha kusoo weydiinaya walaal magaca halka aad joogto iyo su-aashaad weydiin lahayd dhakhtarka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi war waxaan joogaa degmada bakalabeer gobolka sool waxaan doctoorka weydiin lahaa cudurka loo yaqaano baabalsiirka maxaa calaamadee lagu garaa magaceygana waa cabdullaahi jacfar doctoorka ayaan su-aashaada u bandhigaya cabdullaahi hay doctore Een, cabdullaahi waa mahadsan yahay Een, rumaantii waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah Een, waxaa waaye horta cudurka baabasiirka maxaa la yidhahdaa siduu ku yimaadaa calaamadihiisu maxay yihiin iyo qaabkee loo daaweeyey waa wax aada iyo aada muhiim u ah waxa waaye dadku sida ay ka aaminsan yihiin iyo cudurkan sida uu yahay marka la fiiriyo farqi weyn ayaa u dhexeeya cudurka baabasiirka la yidhaahdo horta waxa waaye maxaa keena muxuuse yahay su-aasha kuwa laisweydiinaya taas waaye cudurka horta baabasiirka la yidhaahdo wuxuu ku dhacaa ama lagu arkaa xubintan loo yaqaan rectumka iyo anaska oo macnaheedu ay tahay meeshan saxarada lagu kaydiyo oo godka ah iyo sidoo kale waxaa lagu arkaa meesha lagu talagalay saxaradu inay kasoo baxda ayaa lagu arkaa oo ku dhacaa isaga wax kale ma ahan waa ciriiri ku yimaada xididada macnaha dhiigga kasoo celin lahaay ama kuwa loo yaqaano veinka ama kuwa loo yaqaano een, aroorayaasha oo dhiigga kasoo celin lahay xubintan dhiiggii tegay kasoo celin lahay waay asaga marka maxaa keena waxaa keenaya inuu cadaadis uu kasoo fuulo macnaha saxaradoo kale macnaha markay adkaato kale inuu cadaadis soo fuulo kale inay keento inuu xididkan barar uu sameeyo wa imaa waxa waaye in qofku uu sameeyo jiirasho inuu sameeyo labadaa shay hadday timaado waxaa dhacaya cudurka loo yaqaano baabasiir ayaa qofka ku dhacaya waa maxay calaamada qofka lagu arkaa horta asaga laba nuuc waaye midna gudaho ayuu ku samaysmi karaa oo qaybta waxa waaye ragtamka ama qaybta saxarada macnaha loo keediyo ka samaysmi karaa midna wuxuu usoo bixi karaa banaanka oo banaanka ayaa laga arki karaa oo external ayaa la yidhahdaa kaas banaanka la arki karaa waxaa laga arkayaa meesha dabada afkeeda ah oo kale in macnaha wax buuran ay kasoo baxaan ama la sinan oo kale inay macnaha meel yaroo buuran inay macnaha kasoo baxaan xanuun yarna xanuunna xoogaa wuu leeyaha kaas kaas marka waxa waaye waa cudurkaas waxyaabaha keena marka maadaama aan dhahna laba shay ayaa asal u ahoo keena qofku in saxaradu ay adkaato iyo qofku inuu jiiraso sameeyo daawada ugu fiican waxay tahay in qofka uu labadaa shay uu la dagaalamo siduu ula dagaalami karaa kow waxyaabaha ugu badan oo caan ku yaha jiirashadoo kale waxa waaye qofku inaysan calooshiisa saxaro aysan abuurin saxaro hadday se abuurman wuxuu keenaya qofka jiirasho oo inuu saxaro raashaa imaanaysaa taas marka waxay keenaysaa mana cudurkan baabasiirka layran yimaado marka qofka dadka waxaan kula talinaynaa inay macnaha cuntooyinka saxarada abuura inay isticmaalaan oo ay kamid yihiin cuntadan qolof qolof kale ay kamid tahay sida digirtoo kale masagada ganleyda iyo waxyaabaha lamid ah waxyaabaha fibriska la yidhaahdo waxaa qodob kale waxaa waaye saxarada way adkaataa saxarada marka inay adkaato waxaa keeni kara hadday muddo dheer meesha ay ku jirto oo kale oo qofka saxaradiisa yartaa way keeni kartaa taas marka waxaa la sameyn karaa haddii saxarada ta adkaato qofkii ay imaan weyso markaas daawo waa laga sii karaa laakiinse qofka haddaad tiraahdo saxaran daawo ku abuura haddaad tiraahdo macnaha wax suuragelaya ma aha kaas aydaa laga rabaa kaas waa sidaas qaabka dadkay u daaweynayaan qaabka run ahaantii waxa waye dadka ay aaminsan yihiin in loo daaweeyo cudurkan horta lama gubo lama gooyo wax kale laguma sameeyo waxa ugu muhiimsan qofku waxay tahay inuu noloshiisa wax ka bedelo oo saxaradaasna uu jilciyo macnaha jiirashadaas uu iska ilaaliyo sidaas ayay sida ugu muhiimsan tahay waxaa jira dad badan oo gubitaan ku sameeya ama qalitaan ku sameeya rumaantii waxa waaye ilaahay wuxuu ugu talagalay saxarada waad aragtay waa muruqan oo saxarada oo macnaha marna furmaya oo dabada ku yaala ama marna xirmaya waxa waaye waa muruq macnaha murquhuna meesha way ku badan yihiin nerfiskuna way ku badan yihiin haddii murqahaas dhaawac uu soo gaaro ama nerfiska dareenka siinaya oo inuu xirmo ama furmo keenaya macnaha dhaawac uu soo gaaro waxaa ina imaan kartaa qofkii saxaradii inay iska socotaa imaan karta marka dadka waa qalaynaale waxay riski ugu jiraan ama gubitaanka iyo dhibaatada badan lakulma ku samaynayo waxaa dhici karta inay waxa ay qofka uu iska daaweynayay iyo dhibka complicationka ka dhashay in macnaha uu maaragtay sheeg uu batay complicationka ka ama dhibka ka bato uu bato marka taas sidaasaan maaragtay talada soo jeedi lahay iyo sidoo kale qofku inuu macnaha qofkii cilmi u leh waxaan inuu la xiriiro oo dhakhtar uu la xiriiro kabacdina dhakhtarka uu go-aan uu qaato hadduu macnaha qaabku markaas uu daaweynayo taasaan markan ku arteen talahan usoo jeedi lahay walaalka guud ahaan intasayn kusoo gabagabeyneynaa dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka raadiga oo maanta marti uu inoogu ahaa doctor maxamed cismaan cabdi oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee gurmud barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada gurceel ayaan intaa kusoo gabagabeynaya anigoo cabdirasaaq xarsi maxamed ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intaan barnaamijka lamida ku kulmi doono
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaa soo jeedinaysa wariyaha reediyo ergo weris maxamed
kulan wanaagsan dhegeyste kusoo dhowow barnaamijka gobaad oo aan uga sheekayno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadanaynaa gabar labaatan jir ah oo ku nool magaalada muqdisho oo nolosha qoyskeeda ka maarayso saliid madaxa la marsado oo ay ka samayso qudaar iyo waxyaabo kale oo ay isku darto waayadii dambe gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool soomaaliya meelo kala duwan waxa ay sameynayeen isku dayo ay ku soo saarayaan kareemo ama saliido madaxa iyo jirkaba la marsado iyagoo kaashanaya cilmigooda aqooneed ee la xiriirta caafimaadka iyo qudaarta ama dhirta deegaanka laga helo haddaba fahmo cabdimajiid waxa ay ka mid tahay gabdhahaasi waa labaatan jir haysato laba caruur ah oo ku nool magaalada muqdisho nolosha qoyskeeda waxa ay ka maareysaa dhaqaalaha ay ka hesho ganacsi la xiriira khudaar ay ka samayso saliid madaxa la marsado fahmo waa ardayad weli barata jaamacadda waxaana lacagta jaamacadda ay isaga bixisaa dhaqaalaha ay ka hesho saliidda ay samayso oo ay ka ganacsato samaynta saliiddan waxa ay bilowday sanadkii hore laakiin lixdii bilood ee u dambeysay waxaa kobcay ganacsigeeda leyla cabdi maxamed oo ka tirsan raadiyo ergo ayaa fahmo waraysatay hawshan waxaa ku bilaabay didab karad oyalka oo wax badan ay dadka wax badan gateen oo adi hadda inta profit bilaaid aa ka sameeyo laakiin samha waxyaabo kale oo iska yareeraa jiraan sidaa ku bilaabana waxay ahayd lanka maqaata baaris ani aa sameeyey teeda kale baahi ani xaggayga ka imaatay ahayd aa u baahanahay intaante baarista sidee u samaysay waxaa u sameeya biolos ani marka horeba oo waxyaabahaas maxaa lahaa nutritionka iyo waxyaabaha madaxa stiinka u fiican marka horeba google garinjir waa baari jiray qad kale maxaa lahaa inaan google garayo buwaag aa kasoo dejiyo waxaan faa-iidada leeyihin waxay qaban karaan intee wax u qaban karaan waxa ani ka faa-iidayo marka hadda sidee u samaysaa ma makiinad baad haysataa ma si kale aad u samaysaa ma dibadaad ka keensataa bal inoo faahfaahi qalabyo yaryar oo adeeg electroniga isticmaalaa jiraan oo maxaa lahaa kuwa aa dalbaday iyo kuwo intaba aa ka hela oo wadanka gudihiisa aa ka hela waxyaabahaas iyaga caawiyaha inaan sameeyo marka markii hore oo aad sameynaysay oo aad dhihaysay saliid iyo kareemo ayaan sameynayaa yaa kugu dhiirigeli ma maskaxdaada ka timid ma qof kaleetaa ku yidhi sameey sidee kugu suura gashay lowal oo ugu dhiirigeliya ma jirto macnaha just ideerkana afka lahaa anigaa rabay anigaa rabay inaa wax sameeyo macnaha qof ugu dhiirigeliso dhahda maanta waxaan sameey ma jirto laakiin anigaa sameeyey marka fikirkeyga aa la imaado ee u taageera dhalinyarada deriska aanahay iiga marka hore asxaabtasaas u sameeyey iga iga dalbadeen marka hore caagada ka jeclaay waxyaabaas oo kusuusiin jiray caagada inaa helo way igu adkaatay marka dambe waxaa ku dhiirada maadaama waxaan brofit aa ka sameynayo business ay noqoto dadka ay wadagadanayan ee rabaan arke caagadaa dalbay saasoo ku imaata caagada hadda ma ma yaalan inta caagada si looga hadlaba adadka laakiin caagada dalba igu imaata laakiin inta kale ingredienciga wadanka waayo waxyaabaha kala dhanaa marka ayaa kaa caawiyey inaad hesho makiinad oo kale inaad caaga soo gadato qarashkii markii hore ku baxayaa kaa caawiyey qarashkaas qof gooniya niga caawin kamidka maybe hooyaday weydiin jira qof xataa baana hadaa dhaho waxyaabaha qaar xaqumisa jir lacagta ani jaamacadda liisiyo baawrac ka dhiga lay dhaho kale tusaale qof asxaabna marka hore filinbii joogo aa ka dalbaday alaabta asigaas dira saasa ku helay
n marka qarash noocee ah ayaa kaa soo gala ma qarashkaa gelisay unbaad kasoo bixisaa mise wax kaloo dheeraad ahaa jiro adi qarashka wan caag oo kale hadda halka caag oo kale marka waxa dhan laysku daro wuxuu noqonaa adi badnaan saddex doolar laba doolar iyo bar mararka qaar laba xataa waan ku sameeyaa marba adiga waxaas aa isticmaalo iyo si sida iga naqdaanay ku xiran tahay afar doolar shan doolar aa gadaan sidee u gadaa ma dadka deriska u geysaa ma dukaamadaa geysaa ma meel adiga kuu furanaa jirto qofka ani iimaado asxaab ahana ma istaqaano oo iguri igu imaato waa ka gadaa maxaa kaloo jirto dukaaman aa geeyo iga soo dalbadaan iyagaasaa jiml ahaan usiiya ayagaa sii tafaariqaan laba boqol laba boqol iyo konton maximum saddex boqol saddex boqol iyo konton meelaan hadda markaas dalabka intay dadka iga soo dalbadaan inta dadka iga baahan yihiin ay ku xiranta ani macnaha wax kastabaa malahan laakiin marba dalabkaas hadaahayo dalab fiican ah helo asxaab maxaa jirta oo loo guro dhalinyarada sisqeyno labadaas taabaca wax badanaa ka howlgalaynaa waa u sameyneynaa dalabkaas haddii oo markaas dalab jirin waxyaaba xoogaadaa sii diyaarina waa iskaga harnaa laakiin dalab badan markuu jiro waa wax badan oo sameynaa maalinta boqol xab oo soo saari karnaa oo sameeya saliida saliida miqyaasay leedahay wax oo oo oo laysku sameynaa ma jirto marka hore inbutka aa gelisid meesha outbutkaa filinaysid leedahay maas karooto oo kale adiga waxaa lagu sameyn karaa soddon caad afartan caad marba adiga makiinadasa u shaqeysa waay marka makiinadaad ku cabirtaa mise adiga qiyaas ahaan samaysta maaskaasaa jarjaraa waa habeynaa waa la shubaa saasoo kale waxyaabo kaleo fitamiinaad kale ku daraa jiro la min e oo kale essential oil oo kale oo micnaha madaxa maxaa lahaa qofkaas inta daawoyin usii yeelayo aa lagu daraa marka ayagana cabir intaas wacaad intaas waa litir maqiyaasa lagu daraayaa dir hadbaa dalabka macaamiisheeda dadka sida iga soo dalbadaan qofki wax iga soo dalbada dadka qaar waxaa jiraan saliido gooniya u sameeyo oo waxyaabaha saliidaha laisku dardaro iyagu baday dhahaan tusaalaha waxaa jira mukeero oo awgeeyo saliido kalo ayagana si gooniya madaxa laga dhaqaayo ayagana qiimo gooniya u geeya way ka lacag badan tahay tan marka ay usoo dalbadaan oo u sameeya jad waa ka helaan een waxyaabaha aad isku dardarayso een marka laga tago inaad soo dejiso buugaag iyo waxyaabo ka hadlaya ma waxaa jira cilmi aa u leedahay oo aada baratay abaayo dad aniga waa soomaaliya ku dhashay soomaaliya kusoo barbaaray in muqdisho weli meel oo banaanka dibad ee ma aadin laakiin jadki maxaa lahaa wax ani cilmiga ani mid a ani bartay oo ani la isbaro waa maan marka aan wax iskuol aa utagin ma ahan way jirtaa inaan matrician bartay oo jaamacad ka dhigtay waxaa jirta ilaa xeyd caafimaadka aada aa u jeclaay waxyaaba badan aan kasoo bartay caruurta sida loo quudiyo nafaqooyinka cuntooyinka nafaqada leh waxyaabaas inaad soo barto diblooma aa ka diyaariyay tusaale dhakhtar weli ma la tashatay ama dad ee, kaaga aqoon badan in waxyaabaha laisku dardarayaan dhib u ka imaado kaala taliya ha ha ha way jiraan dad badan aan ka wareystay dad ajaaniba xataa way jiraan asxaab nahay laakiin iyo kala joogaan oo wiilkaasi ku sheega asxaabtana igu xeray aad kala tashto aa weydiiye barnaamijyaas ay kambani u furan yihiin weli ma aragtay qof een, dhib uu kasoo gaaray waxaa sameysay tusaale saliid aada siisay uu dhahay dhib baa iga soo gaaray qof dhehayso dhiba iga soo gaara amba u baleenteena ii geysatay weli ma arkin hadda inta ku guda jiro wan yeer waaye marka halkaas sano maxaad is leedahay noloshaada way ka bedeshay inaad een, saliid sameyneysay oo waxyaabo kale oo dadkaas u dalbanayan sidoo kale aad sameyneysay halka sano nolosheeda wax badan ay ka bedeshay because qofka dhalinyaro aad tahay haddana maxaa lahaa w- shaqadan aan kasaadhistaas laakiin faa-iido kalena sayd kalaa way jirtaa sababta waxbarashada waanaanay sareen kartaa iyaa waalidkaaga in adi wax adi wax ugu darto inta adi wax ka qaadi lahayd Ah, caruurtayda waalidkayga aa ku dhex jiraa no wax walba u baahana qof damiir ah wax walba u baahana waa ku sameeya bas wix markaas saving galana savingaa geliyaa markaa u baahdo investment aa u baahdan waa ku invest laakiin adiga lacag fiican adigu yaraan bishii saddex boqol afar boqol baa iga soo gashay ka hor inta aadan shaqadan bilaabin maxaa qaban jirtay kahor intaas kuwaan bilaabin qof arday oo waxbarashadiisa ifadhiso iskuulka isfadhiso marna waxaa ahay caruurtiisa maxaa laa ilma aniga yaraana ku guurtay ino still tobansigaa jiraa wasiinaa lii guursaday iyadoo fotinkaasa lii guursaday waxbarashadiina waa waday maxaa laa guurkan waa ku jiray marka dambe nolosha waa kala tagnay oo i aaba kusoo laabtay gurigaana joogay jaamacadii aa bilaabay waxbarashada still sidii aa waday kadib shaqa hadda waxaan shaqa maro iyaan dadka iga had wax ani ah inaa tijaabi aa sameeya ee ahayd laakiin business ilaaha ka dhigay ma fahamteen way naqatay
taasi waxa ay ahayd fahmo cabdimajiid oo u warramaysay leyle cabdi maxamed barnaamijka gobaad ee maanta intaas haynoo joogo dhegaystay haddii aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga ama aad danaynayso inaad noo soo gudbiso xog haweenka la xiriirta waxa aad codkaaga noogu reebi kartaa lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban oo si bilaash ahna looga soo wici karo dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa